waayahay dhowaan waxaa soo baxay buug cusub oo lagu magacaabo xadka riddada maxaa ka run ah buuggaasi waxaa soo saaray brofesor cabdisiciid cabdi ismaaciil oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed haatan ayuu khadka brofesorka ugu jiraa magaalada nairobi ee dalkaasi kenya waxaynu doonaynaa inaynu maanta la wadaagno bal guud ahaan buuggaasi ama kitaabkaasi iyo waxa uu xambaarsan yahay profesor haddaad imaqlayso marka hore soo dhawow waayahay aada iyo aad ayaad u mudan tahay dhowaan waxa aad soo bandhigtay kitaab cusub oo lagu magacaabo xadka riddada maxaa ka run ah waan usoo laaban doonaa fikradaha ay culamaa udiinka ay dadka soomaaliyeed kitaabkaasi aad adigu qortay ay ka bixiyeen bal in yaroo kooban guud ahaantiisa adigoo noo soo koobaya kitaabkaasi xadka riddada maxaa ka run ah waxyaabaha uu xambaarsan yahay brofesore maxaad inagala wadaagi kartaa walaa cabdiqani marka hore adiga dhammaan marka idin salaamaya waana ku mahadsantihiin maaragtay xirfadan oo ishiiseen maarata inay eersataan aad baan isaga mahadnaqayaa intaa kadib buugkan xadka risada uu ka hadlayaa masalo dugsi ah oo ah mid maarata dadka muslimiinta ah dhigooda yani aad ugu daafay maanta bulshada soomaalida yani waxaa aad loogu adeegsadaa fog la yidhaahdo qofkaas waa ridoobay ee hala dilo waxaan u baahana inaan fahmno waxa diinta islaamku ay ka qabto qodobkaas diinta islaamka marka laleeyahayna waxaa laga hadlayaa waa nusuusteeda aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiga ee saxiixa ah ma jirtaa daliil xoog badan oo noqon karta darbiga intaas la eeg qof martay naftiisa la goynayo yani lagu bakaysan karo nafta bini aadamku waa waxa ugu qaalisan maaragtay nolosha iyo maarata ilaahay waa karamaysiiyey bini aadamka karaamada ilahay bini aadamka iyo waxa ugu qaalisan weye markii la goyaa wax sahlan maaha daliisha lagu goynayaan waa inay noqotaa daliil xoog badan oo maaragtay la isku raacsan yahay aan marda geli karin mugdi iyo maaragtay iyo doob marka buuggaas waxaan isku dayay in masaladaas ku caddeeyo oo diinta islaamku marka la yimaado maratay maratay aayaad qur-aanka ah axaadiista nebiga maratay ijmaaca waxaa dooda sheegaysa saxaabadii mowqifkooda maxaan ku idhaahdaa arrimahaas oo dhan waxa ay diintu maratay ka qabto masaladaas inaan maarata kusoo bandhigo sidaas wey buugu waayahay waa mahadsan tahay hore waxaad u qortay buugaag hore oo run ahaantii dadka soomaalida ay aada u wada akristaan sida buugga saboolnimada maxaa looga baxaa iyo buugga aad kaga hadlaysay xabaaladaha iyo sida loogu badbaado iyo buuggan haatan aada qortay xadka riddada maxaa ka run ah kuwaasi hore dadweynaha way la dhaceen oo waa la wada akristay kani waxaa moodaa in shaki dadku ay ka muujiyeen maxaad is leedahay shakigaasi waa uu keenay
waxa weye kuwaas waxay iska ahaayeen maaragtay waa masaa-il oo aan muran la gelin karin oo matalan soolnimada sidii looga baxaa waa masalo yani economiga aad badan loogu baahan yahay meel maaragtay suuq looga baata abuuraana ma jirto marka buugtaasi saasay ahaayeen laakiin buugga waxaad moodaa duul maaragtay dalley ah oo ujeedooyin kale iyo ashajaal kale ay leeyihiin maaragtay ay jirto inay isku qariyaan maratay buuggan murtigaaba qoray oo magaciisa yani dacaayad badan inay maratay faafiyaan oo isu dayaan maratay dadka maratay inay indahooda ku diraan oo indahooda ku jeedayaan oo bugi ay yani ugu muujiyaan sidii waxa khatar ayuu yahay oo diintooda khatarku ah laakiin xaqiiqadu saas maaha waayahay sheekh maxamed idriis waxa uu ka mid yahay culamaa udiinka soomaaliyeed waxay aad kusoo wada barateen sida uu warbaahinta ku qoray dalka sacuudiga gaar ahaan makal mukarama dhowaan warbaahinta waxa uu ku faafiyey faalo dheer oo kaga hadlaya buugga aad adigu soo saartay wuxuu kugu tilmaamay inaad fidno gacanta la gashay oo aad adigu gacmaha ku raadsatay arrinkaasi maxaad kaga jawaabaysaa horta marka hore maxamed idriis waa isnaqaanay oo muddan ku wada maray sacuudiga jaamacadda ma wada dhigan oo aan isleeyahay maxamed meesha jaamacad kamausan dhigan intaan ogahay laakiin waa deganaa magaalada anaguna maratay jaamacad baan ka dhiganayna marka waa isdhaqaanaa taas aqoonta ah laakiin midda ah maarata inaan fidno gacanta la galay waxaan malaynayaa waa firada saaxiibadiisa oo maaragtay inuu la wadaagay oo yani firda horur inay tahay aysan ahayn maarata mid xaqiiqada ka jiraysa
waayahay waa mahadsan tahay soomaalidu waxay tiraahdaa fulay xantiima moogo dadku qaarkii waxa ay kugu tilmaameen inaad ridooday oo adigu laftirkaaga diinta aad ka baxday arrinkaasi maxaad ka leedahay wada arrinka maaragtay diinka bixistu waa propagando iyo maaragtay dacayad raqiisa weeye waana mid ay fuli kar maaragtay laga fili karo maaragtay cid kasta oo taqaan habdhaqanka nimankan wadaada sheegaa nimankani waxa cadow u leeyihiin maaragtay in cid kasta oo ka fikra duwan ay gaalaysiiyaan dabadeedna ay diggooda banaystaan oo ay yidhaahdaan hala gowraco waana arrinkaas midka hadda dhacay runtiina ujeedada gaalaynta laga leeyahay waxa weeye sidii laysugu tiri lahaa buugga iyo akhristaha oo akhristaha buugga looga bahan qaatay geli lahaa si dadku ay uga didaan buugga aysanna u ogaan fikradaha buugku xambaarsan yahay oo ah maaragtay iyo dhinacyo badan uga duwan maaragtay fikradaha ay nimankan muddada dheer shooxinayeen ay diinka muslimiinta ku banaysteen waxay balloociyeen run ahaantii ciwaanka buugga oo ay si xun u fasireen buugga ciwaankiisu waa xagka bidada maxaa ka run ah laakiin iyagu ciwaanka buugga waxay ka dhigeen bidada maxaa ka run ah labada ciwaanna aad bay u kala fog yihiin marka laga hadlayo bidada maxaa ka run ah iyo marka laga hadlayo xagka ridada maxaa ka run ah ridada haddii la yidhahdo maxaa ka run ah waxaa laga hadlayaa ridada diinta maxay ka qabtaa masaladaasna waa masalo maaragtay aan qof muslima ka hadlaynin oo qof kastoo kitaabka qur-aanka akriyay wuxuu arkaya aayado xidada kusoo arooray oo sheegaya in maaragtay qofka ridooba inuu cadaab la kulmayo in ilaahay maarata u caroodo in maarata aayado noocan oo badan buu kelaya ma aha waxa maaragtay laisku qaban karo waxa laisku haya waxa weeye dilka in qofka layihahdo diintu ka baxay la dilo ma jirtaa daliil loo daliishan karo qofkan diinta ka baxay dilitila oo ilaahay uu yani cid uu yidhi maaragtay hawsha sii qabta oo qofka diinta ka baxay ii dila waxa weye masaladaas weeye marka ciwaanka in la bedelo oo mawduuca o dhan la isiyo waa hawl maarta tan kale laga leeyahay waayahay dadku waxay sheegayaan in culamaa udiinka ama aqoon-yahanada dadka waxgalka ah ay inta badan buug ay soo saaraan oo ay faafiyaan oo aan sidaasi loo buunbuunin laakiin buuggaaga nairobi waxaa la sheegay in si aad a loo buunbuuniyey oo dadka qaarkii ama culamaa udiinka waxay sheegayaan in dowladaha reer galbeedka ay buuggan soo saaristiisa gadaal kaala riixeen oo kaala garab istaageen arrinkaasi ma jiraa
waa iska hadal wey anigu waxaan malaynaya markay noqoto reer galbeedka iyo bixisi inay aniga iyagu inaan iyaga iga dhow yihiin anigu meel reer galbeed maaragtay joogo weli ma arag maka hadday tahay meel reer galbeed joogo waa yani waa su-aal weeye dhulkii soomaaliya joogay haddii reer galbeed baa joogayna waa arrin kale marka in reer galbeedka maarata lagu duwnaa waa dhaqan oo maaragtay dadka caamada maaragtay lagu kiciyo looga dan leeyahay laakiin wax kaloo nuxur xambaarsan yahay ma jirto waayahay culamaa udiinka naqdiyey kitaabkaaga waxaa ka mid ah shiikha maxamed cabdi umul oo dalka nairobi dalka kenya ah haatan wada joogtaan waxa uu ku tilmaamay in buuggaaga marka uu akriyay uu ka dhex arkay xitaa in aad ku tilmaamtay nabigeena suuban nabadgelye naxariis korkiisa ahaatay maxamed uu ahaanin bililqada cuna arrinkaasi bal maxaad iyaduna ka leedahay
waa waxa weeye waa maqlay oo goobta maaragtay wadaadka runtiina waxa waaye waa wixii haddaan sheegayno yani waa propaganda weeye in nusuusta la qalloociyo hadalka waxaa loola jeeda qofka yani waa mid quotation weeye waxaan isleeyahay haddii ay jirto cid maaragtay nebiga cayday waxa weeye waa wadaadada maaragtay waa wadaadada caayay maxaa yeelay dadka maaragtay markii aan dhiganaya hadalkayga uu rotation uu ku sameeyey qaabkiisii haddii la fiirsho waxa weeye ma geli karto habka uu fakirtay waxaan ka hadlaya waxa weeye masaladan ay maaragtay meel walba la taagan yihiin oo ay diinta islaamka iyo u sawirayaan maaragtay iyo rasuulkaba sidii inuu ahaa maaragtay qof oo bililabasamo oo ah in diinta islaamka aysan jiri karin maaragtay haddii aysan maaragtay dagaal iyo seef aysan ku jirin dhalinyarada muslimka ah ee maaragtay yurub iyo maraykan iyo maaragtay nolosha lagala raadsay waxyaalaha lagu tashkiiliyo kadibna dabka loogu shiro waxa weeye waa nusuus maarata waa dad ay meel bala taagan yihiin oo xadiis ah xadiiskaasna uusan ahayn maarata xadiis la isku raacsan yahay oo xariisii مثلا حديث أنا تقول صور واحد حديث شيء جاي عطى هرت إلى أي تيك ليلة صبري أتلاقي إذا أنا واحد لجلي وأنت عارضي تا حديث كسي ومثل ما في علماء حديث كوك لطين حديث تا هو حد شيء علماء قبلين ضعيف هاي سيرو كلام وقع وحكور معنا يا آياتها القرآن الكريم أو قدم في أحاديث النبي tusaale ahaan ilaahu quraan kiisa ku leeyahay isagoo nabiga ka harmaatay ka warramaya ama tilmaamaya wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nabiga alle wuxuu leeyahay allah wuxuu leeyahay nabiga kuma aanaan soo dirin inaad raxmad tahay baad caalamiinta raxmad u tahay maa wax kale kuma aanaan soo dirin laakiin meeshii nabigu raxmadda ka ahaa waxaa laga dhigay inuu nabigu seef ahaa nabiguna wuxuu yiri xadiis wuxuu ku leeyahay inamaa ana raxmatun muhdaa waxaan ahay raxmad laii raadiyeeyey oo biniaadam إخواننا تحملوا هاي حضرهم حاك يعني إن مرتي نصوصها عد عند السطورة مالك سلالة تجناد والنبي قول في الإسلام على إلى صدري ذلك كلا وحى لقد وضي إن عن إنكري عن المدى الرمتي قنيمو ما إنكري ومجلسة قنيمة عن إنكري لكن ودادود وحي سأقين إن قنيمة طهي فكرة تاريخي أه وأن ما تتمنى كشغيرين qaniimadu waxay ka shaqayn jirtay weli dadku diindiin u dagaalamayeen una dagaalayeen una dagaalamayeen laakiin taasi maanta dunida kala jirto dadku maanta waxay u kala degan yihiin qaab dowladeed dowladduna shacabka caqiido iyo maarta waxay weysan yihiin kuma kala saarto dhammaan dowladdu shacabkeeda waxay u qaadaa ama ka qaadaa canshuur ay maratay danahooda dhaqan dhaqaale iyo horumarineed ay ugu fuliso bixinta sadaqada iyo wixii ay diintooda faraysana ayaga u jeestaa siday u bixinayaan si ay diintooda iyo maratay u ilaashadaan marka damiimo waa jirtay ama maratay in laga dhigo xaqiiqo maanta hore in la fuliyo waxaad moodaa maratay inuu leeyahay dunida la dabagediyo oo yacni qaniimadu nusuusta ku saabsantay sideeda aan loo daayaan leeyahay anigu yaan maarata la keenin xaalad aan xaaladeedi waafaqsanayn
waayahay waa mahadsan tahay gabagabadii wareysiga iyaga ayaanu gaarnay hase haatee waxaan rabaa hal iyo laba inaan laba su-aalood soo iraacsado professor cabdisiciid adigu dhawaan mar aad waraysi bixinaysay oo aad ka hadlaysay bandhiga buuggaaga waxaad sheegtay in adigu aada qortay hase ahaatee dadku ay leeyihiin sixitaanka buuggaasi iyo waxyaabaha ku jiro inay fahmaan dulduleelada haatan la sheegayo dadweynaha ayuu ka yimid oo aad fartay inay buug buugga si fiican u akristaan haba u badnaadeen culamaa udiinka shiikyada waxaa ka mid ah inay kugu eedeeyeen inaad asxaabadii rasuulka u gaftay marka isku soo wada xoori arrimahaasi marka aad buuggaaga haatan dib ugu laabatay ma jiraan in dhaliilo ah oo laga dhex arki karo waa waxa weeye waa arrintaa dhehaysa maarata asxaabada u gaftay waxay daba socotaa ay la mid tahay yani diintu ka baxay rasuulkiibu caaday qof rasuulka caayay waxaa la fili karaa inuu maaratay uu saxaabada caayo marka doodda ah maaratay rasuulku caayay iyo saxaabadu caayay waa been waxaan filayaa maaratay fahamka iyo caqliyadda wadaadada ayaa waxay tahay yani waxa laga hadlayo inaysan fahmin waxaad moodaa waxa weeye masaladaan ka hadlayo waa masalo taariikhi ah oo wixii dunida islaamka taariikhdeed iyo wixii ka dhacay weeye marka inuu wadaadku maartay jaahil ka yahay taariikhda islaamka iyo inuu doonayo inuu taariikhda inkiro labadaas mid weeye baan isleeyahay anigu anigu waxaan buugga ku qoray maaragtay dhacdooyin ku cad taariikhda islaamka cidda doonaysa inay tafidto dhacdooyinkaasina iyada ayaa laga rabaa inay keento wixii daliil ah ee ay hayso muslimiintu maaragtay nabi geeriyooday laba masalo ayay isku qabteen labadaas milo waxay kala ahaayeen su-aal odhanaysa nebigu ma dhiman karaa mase ma dhiman karo iyo dood maar kale odhanaysa jegadii nebigu buuxiyey yaad buuxinaya nebigu marka dhimashadiisii si sahlan bay u xalliyeen oo yani abubakar markuu akriyey nebigu aayadii akriyey maartay nebigu bashar ahaa uuna dhiman karo xaawadii waxay yidhaahdeen waa qanceen laakiin isla markii isla saacadii nebigii aan weli la duulin hadee la duugin ayaa waxaa bilaabatay dood ah war booskii nebigu baneeyey yaad buuxinayay booska nebigu baneeyey waa laba nooc ama laba weji buu leeyahay weji waxa weye wejigii diinta ahayd iyo waxyigii iyo risaaladii uu matelayey taas cidnima buuxin karto laakiin dhanka kale nebigu ummadii muslimiinta ay samaysnay wuxuu u ahaa hogaamiye marka kaalikii hogaamiyenimo yaa gelaya taas bay saxaabadu isku qabteen muran dheerna waa ka dhacay taariikhda islaamka waa ku caddahay masalada xukunka iyo khilaafka ka jiraana muslimiintu tan iyo waagaas ilaa iyo hadda maaragtay waa socdaa waana masaladaas maaragtay midka aanu ka hadlay waxaan la masleeyahay wadaadadii taariikhda laga been sheego ayay rabaan aniguna maarata hadda diyaar uma yihiin aan taariikhda ka been sheego
waayahay ugu dambeyntii fariintaada aad dadweynaha la wadaagayso ee aad hawada u marinayso professor cabdisaciid waa maxay fariinteed waxa weeye maaragtay in dadku maskaxdooda iyo caqligooda ay u marar banaaneen yani cidla maaragtay u adeegsan inay ujeedo ay leeyihiin inay wax kasta akriyaan inay maskaxdooda furaan inay ayagu ay caqli leeyihiin ay ogaadaan in cid ka caqli badan aysan jirin يعني إن يراهدوا وحنا أخري وحنا أخري وحنا يعني يعني قفة تمركي زي ما تعلي كل كنترولو marka in cidna caqligeeda daltooda maaragtay waa waa caqli xumo maaragtay runtii qofka aadam uusan maaragtay caqliga uusan ka qaadan karin marka caqligiina ugu wax banaanadan leeyahay waayahay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa professor cabdisaciid cabdi ismaaciil oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed oo dhowaan qoray buugga xadxadka riddada maxaa korona oo qadka telefonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada nairobi profesor cabdisaciid aad iyaad u mahadsan tahay warbaahinta ummadda niyus kala soco wararkii ugu dambeeyay ee soomaaliya iyo caalamka iyagoo maqlaya muuqaal ah ummadda niyus waa warbaahinta ummadda soomaaliyeed